أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow meel walba oo aa joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno insha allah idinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a mujaahidiinta oo maanta qarax la beegsaday sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka ashahadla dirarka ah ee nisa haddaba waa kuma sarkaalka la beegsaday barnaamijka ayaan idinkugu haynaa maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayada islaamiga ah ee baay oo diyo u kala qaaday laba ka mida beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada baay kadib khilaaf soo taagnaa muddo islamarkaana uu dhiig ku daatay barnaamijka ayaan idinkugu haynaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa xalqadii tobnaad ee xalaqaadkii mawaacid ramadaaniyah oo aan idiin soo wadnay tan iyo intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan mujaahidiinta ayaa maanta gudaha magaalada muqdisho ku beegsaday sarkaal ka tirsanaa saraakiisha sirdoonka kooxda ridada soomaaliya cumar cabdinuur cali oo ku magac dheer cumar heegan waa taliyaha maleeshiyaadka sirdoonka ee nisa ee gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe sarkaalkan ayaa gaari uu watay lala eegtay qarax xilli uu marayay degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana soo gaaray dhaawac culus oo garaaba ah iyadoo goobta lagu beegsaday ay ka qaadeen maleeshiyaad ka tirsan sirdoonka riddada oo halkaasi soo gaaray murtadkan cumar cabdinuur cali cumar heegan ayaa sidoo kale ahaa sarkaal sare oo si toosa ula shaqaynayay sirdoonka maraykanka isagoo u xil saarnaa hagidda diyaaradaha maraykanka ee duqaymaha ka geysta gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanada ay ku dhaqan yihiin dadka beeralayda ah sarkaalkan ayaa sirdoonka riddada u qaabilsanaa dhinaca kale soo afduubidda dadka shacabka ah ee ku dhaqan shabeellooyinka gaar ahaan ganacsatada kuwaas oo uu cadowga u gudbin jiray kadibna ay dhibaateen jireen murtad cumar heegan ayaa ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dhaqdhaqaaqyada cadowga ay ka wadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee hoos yimaada degmada afgooye halkaas oo maleeshiyaadka riddada dhowaanahan ay ka wadeen carqaladeyn ay ku dhibaateynayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanadaasi murtadkan ayaa la beegsaday xilli uu saaka ku sii jeeday xarunta sirdoonka riddada ee magaalada muqdisho waxaana sidoo kale burburay gaarigii uu watay ee qarax lala eegtay قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayada islaamiga ah ee baay oo iskaashanaya ayaa heshiis buuxo kala dhex dhigay beelaha gaaljecel iyo eyle oo xurguf ay dhex martay kadib shaqaaqooyin soo taagnaa muddo sannado ah oo dhiig badani uu ku daatay una dhexeeyey beelaha walaalaha ah ee gaaljecel iyo eyle ayaa xal buuxa laga gaaray kadib munaasabad ka dhacday degmada buulofulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay heshiiskan oo ay garwadeyn ka ahaayeen guddi ka socda maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo afjaray badmadow u dhexeeyey labadaasi beelood ugu horreyn waxaa munaasabadda laga akhriyey bayaankii laga soo saaray qodobadii heshiiska ee labada beelood qism almusaalaxati waalcalaaqaat limaktab asiyaasati waalwilaayaat ujeeddo heshiis uu kala dhex dhigay qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka ee xarakatu shabaabi almujaahidiin beesha gaaljecel iyo beesha eyla kuwaas oo dagaalla ku dhex maray deegaano ka tirsan degmada buurhakaba wilaayada islaamiga ee baay dagaalladaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo bur burhantiyadeed intaba dagaalladaas oo salka ku haya dhulbeereed waro iyo dhul daaqsin ah kadib markii loo qabtay dowro iyo kulamo guud iyo kuwa gaargaar ah kuwaas oo qaatay wax ka badan bil kulamadaas oo lagu dhexdhexaadinayay beelahaas walaalaha ah ee aan magacooda kor ku soo xusnay kulankaas oo ay martigelisay wilaayada islaamiga ah ee baay maqarkeeda degmada fullaay ugu dambeyn waxay isla qireen labada beelood in ay jiraan dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo tacadiyo intaba dhimashada beesha eylo waa sagaal qof kow ooyow musdaf yaxye laba garaad cabdiraxmaan kalar saddex shucayb caliyow musdaf afar maxamed garas musdaf shan saalax ibraahim caalin lix sacdiyo ibraahim aadan toddoba cabdulaahi qaadi maye sideed ina cabdulaahi qaadi maye sagaal maxamed maadey warsame waxaa loo xukumay beesha eyla siddeed boqoli konton neef oo geel ah gaaljecel waxaa loo cafiyey laba boqol lixdan iyo toddoba iyo bar neef oo geel ah waxaa soo hartay shan boqol siddeetan iyo laba iyo bar neef oo geel ah waxaa lagu qiimeeyey neefkii shan boqol iyo toddoba doolar dhibic lix guud ahaan waxay isku noqotay laba boqol toddobaatan iyo sagaal kun boqol lixdan iyo lix gaaljecel waxay walaalahood ku wareejiyeen laba boqol iyo lixdan kun toddoba boqol iyo konton waxaa ku dhiman beesha gaaljecel siddeed iyo toban kun afar boqol toban iyo lix doolar dhimashada beesha gaaljecel waa lix qof kow cabdi ibraahim dhicisow laba cabdiraxmaan cali ibraahim saddex cabdulaahi cabdiraxmaan cali ibraahim afar faa'iise nuur aadan shan baalla sulaymaan farey lix maxamed cabdi aadan indhabuur waxaa loo xukumay beesha gaaljecel afar boqol iyo konton neef oo geel ah beesha eyla waxaa loo cafiyey boqol konton iyo toddoba iyo bar neef oo geel ah waxaa soo hartay laba boqol sagaashan iyo laba iyo bar neef geel waxaa loo cafiyey boqol konton iyo toddoba iyo bar neef oo geel ah waxaa soo hartay laba boqol sagaashan iyo laba neef oo geel ah waxaa lagu qiimeeyey neefkii shan boqol iyo toddoba doolar dhibic lix guud ahaan waxay isku noqotay boqol afartan iyo siddeed afar boqol toddobaatan iyo seddex waxaa lagu daray nin diyadii aan waxna laga cafin oo ah boqol neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey konton iyo kow kun lix boqol lixdan iyo lix waxay isku noqotay laba boqoloo kun boqol soddon iyo sagaal beesha eyla waxay walaalahood ku wareejiyeen boqol afartan iyo siddeed kun iyo shan boqol waxaa ku dhiman beesha eyla konton iyo laba kun iyo shan boqol dhaawacyada beesha eyla waa kow iyo toban qof dhaawacyada beesha gaaljecelna waa toban qof dhammaan dhaawacyada labada dhinac waxaa lagu ballamiyey in ay imaadaan maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay wixii hanti burburay iyo wixii magta ka haray iyo dhulkii laysku hayay waxaa loo qabtay muddo afar bilood ah laga bilaabo saddexda bisha ramadaan ilaa muxaram kowdeeda ergada labada beelood ee saxiixayaasha kow naqiib ibraahim aadan xaadow ibraahim nuur maxamed qooley maxamed dhanaxow isaaq axmey dhanaxow isaaq aadan cabey cabdi barra macalin maxamed xuseen maxamed sulaymaan aadan cismaan yare cabdi xuseen aamin aadan cumar maxamed axmed xuseen jaacuur iftiin xuseen abikar cismaan goobaale macalin cabdirashiid macalin isaaq macalin ibraahim aadan maxamed sheekh abukar geeley ergada beesha eyla uwaas cabdijaliil sheekh axmed ibraahim xasan ibraahim xasan maxamed aadan cusmaan cabdulle nuurow islow miidow cismaan hargaanti aadan maxamed cabdi bile cali muxyidiin maxamed jibriil barakow xaaji yuusuf xuseen maxamed wabillaahi towfiiq intaasi kadib waxaa munaasabadda lagula kala wareegay wixii dhiig ahaa ee loo kala xukumay beelaha gaaljecel iyo eyle alla subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa awalan allah tabaaraka wa tacaala oo noo fududeeyey arrintan magtan intaan la eg oo fara badan in aan maaragtay muddo gaaban aan ku keenno allahas ayaan u mahadnaqaynaa insha allahu tacaala haddana waxaan gudagelaynaa wareejintii geela walaalaha reer eyla waxay nagu yeeshteen sideed boqoliyo konton neef oo geel ah gacantanaga waxaa ku sababsatay sagaal qofood oo midogabar tahay insha allahu tacaala walaalaheen waxa ay noo cafiyeen laba boqol lixdan toddoba halaad iyo bar ay noo cafiyeen wadarta nagu yeeshteen waa shan boqol sideetan iyo laba halaad iyo bar markii lacag ahaan la yidhaahdana insha allahu tacaala oo noqonayso laba boqol toddobaatan iyo sagaal kun iyo jarjar waxaan hadda walaalaheen ku wareejinaynaa ogaaskeena ugaas cabdijilaal waxaan ku wareejinaa insha allahu tacaala laba boqol iyo lixdan kun toddoba boqol iyo konton doolar ogaas igala wareeg laba boqol iyo lixdan kun toddoba boqol iyo konton doolar igala wareeg maigala wareegta waa kala wareeg insha allah alxamdulilah ogaaska waxaa ugu dhiman ugu leeyahay toban iyo sideed kun iyo afar boqol toban iyo lix doolar ayaa reesta ugu ah insha allahu tacaala waxaan allah subxaana wa tacaala weydiisanaa inuu si fudud noogu soo bixiyo insha allah si guud waxaan allah weydiinaynaa walaalihii ka qayb qaatay in maaragta ilaahi subxaana wa tacaala ajirkooda badiyo qasmiga musaalaxada iyo walaayaadka afar walaaya annaga dhankayna walaayada hiiraan alislaamiya walaayada shabeellada hoose iyo walaayada jubbada dhexe iyo walaayada baaya alislaamiya afartaas walaaya ayaa nagala qayb qaadatay in xoolaha noo fududaadaan ilaahi subxaana wa tacaala dembigooda ha dhaafo afartaas walaaya waxaan leeyahay si gaar ah aad ayay u mahadsantihiin dadkii qabaa'ilkii magtaa inta lagu yeeshtay oo kun halaad ku dhow oo si fudud iskaga bixin ayagana waxaan leenahay bedel kheyr qabo dhibkii dhimashada iyo dhaawacana ilaahay subxana wataala intaana noogu joojiyo insha allahu tacala walaalaha muslimiintana waxaan u baaqiyaa in dhibkan halkan uu ku hero dil mudan ayaa jira in la dilo dilkaas mudan gaalo waay gaalada inaan dilna intay annaga dhexdeen isdili lahayn insha allahu tacala intaas ayaan bilmunaasaba aan maaragtay rabaa inaan ku darsado waxaa kale oo aan tacsiid tiiraanila u diraya insha allahu tacaala istishaadkii walaalkii guddiga abaaraha sheeqeena abu usaama waxaan leenahay insha allahu tacaala shiiqa mana dhimanin wuu noolyahay ilaahi subxana wa tacaala agtiisa ayuu maaragtay aan u rajaynayna khayr badan ugu rajaynaynaa gaaladana wax ay naga qaadaysa male insha allahu tacaala dhiigga hal door naga baxa dhiiggiisa hal door kale ayaa kusoo bedelmaayo islaamkuna wuu ku bulaalaa insha allahu tacaala kelmadeyda aniga intaas ayaan kusoo koobaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jazaakum allahu khayran anigoo uwaas cabdijalaal uwaas shee axmed shee maadey geeg oo hadda ku sugugna gobolka baay jazaakum allahu khayran walaalaha heer gaajecel iyo beesh heer eyle oo dhex martay hurguf dhex marti heshiis oo hadda geega ka heliini may jeysiney oo heer gaajaal dhacdada un injeysini may waahaa shan qof iyo gabartoo iyo injeysini xukunka oo geela ah shan boqol iyo konton neef geel ah iyo maadaama yaa xukunka nagaday walaalaha maynin afiyeenna boqol konton iyo todoba iyo bar neef geel ah iyo nin afiyeen oo maynin weeldhadeen saddex boqol sagaashan iyo lama iyo bar iyo nin weeldhadeen markii lalacageeye may nagatay laba boqol kun kun lix boqol iyo lix lix dollar iyo lacagti iyo nagati may biinay insha allah haddii ilaahay herooba oo walaalaha ku wareejinay boqol afartan iyo sideed kun shan boqol dollar iyo walaalaha ku wareejinay anoo ku wareejiyaw walaalka la araaw sheekh ibraahim qoley walaal oo la wareeg lacagtaas
ogaaskii waa kala wareegay waas cabdijilaal waa kala wareegay boqol afartan iyo sideed kun iyo shan boqoloo doolar waad mahadsan tahay insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran walaalka may reestay haddii ii lahaaday insha allah haddii ilaahay roob konton iyo laba kun iyo shan boqol iyo ii lahaaday insha allah haddii ilaahay roob taasna iidoo maadaama farxaad iyo unaga muujiyaan iyo taasna ku wareejiyi doona waqtiga haddii la deera afar bilood ka bacda taasna miilaba ii baninka dhamaado doonta may kale ee, walaalka ka odsaday insha allah walaal ee, dhibka intii haddahna marti ilahni ilahi aad toy baar doona ee, inis gacan qabano adugkuna isku reebna adug may waa geega la dagaalagna waa gaalo waaya ini unaada geega isda- isdhamayna shaydaan kafalile walaama maana oo dhiyooyan dhibkun dhiyooy dhib o shaydaan kafalile waaya unma kafaliliina insha allah taasi berba kuena insha allah may kala laha walaal haddii ilaahay roob isgacan qabana markasta dad muslim abana dhiig muslimna geega ma binaaw dhiig nin binaaw waay may waaha gaaladaas dhiig shayba nin binaaw ini una daadana jinana ka seedaan haddii ilaahay roob assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu ugu dambayn waxaa munaasabadii heshiiska ay ku gaareen beelaha gaaljecel iyo eyleh ka hadlay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay الحمد لله حق حمده ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا نعم كيس فراها بدن لنسيي بعد حمد الله تبارك وتعالى إرقذا كسوى قيب قشي مناسبة لوك الوريجنايي diidii labadii beelood ee walaalaha ahaa reer eyli iyo reer gaaljecel dhinaca kalena baqaayaadkii ama haraagii iyo shaqooyinkii kale oo noo yaalayna lagu madlinayay ama wakhti loogu samaynayay qaybta qismiga musaalaxada iyo labada beelood iyo hogaankoodii dhaqanka weliyudamkii xuquuqda lahaa iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ikhwaanii intaa kadib ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa insaanka ama bani aadamka aadam caruurtiisa waxaa weeye inay ka wada yimaadeen aadam iyo xawaa inaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa waa aadam iyo xawaa maxaa ka dambeeyey wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu shucuub iyo qabaa'il tafaasiir ayaa ku kala jirtee ayaan idinka dhignay buu yidhi allah subxaana wa tacaala sababtu maxay tahay inaad isku garataan litacaarafu maxaa ka dambeeyey marka ina akramakum cinda allahi atqaakum yaa fiican yaa wanaagsan waxaa ugu fiican oo ugu wanaagsan uguna khayr badan uguna karaamo badan ilaahay agtiisana sharaf iyo qadarin iyo qiimo ku leh maamuus ku leh waxaa weeye ninka allah ka cabsanaya subxaana wa tacaala ina akramakum cinda allaahi atqaakum ninkii ninkii cabsi allah laga waayo ninkaasi karaamo uma taalo kariim ma ah waxaan rabaa marka dhowr qodob inaan ka dhawaajiyo oo ka kooban waxaa ugu horeeya ilaahay subxaana wa tacaala inaan ka cabsano alla ka cabsiga waa la isu dardaarmaa waa la waa la isfaraa waxaa weeye waa la isku wacdiyaa waa la isbaraa waa laga dhawaajiyaa inta badan inta laga hadlaayo oo ummadda lagu tarkiibinaya haddii lagu dhaqmi lahaa wax halaabaya ma jireen waxba ma halaabi lahayn laakiin waxaa badan inta sheegto aanan ku dhaqmaynin iyo inta loo sheego aan qaadanayn ayaa badan taasaa waxay keentay in khaladad badan ay yimaadaan iyo dhibaatooyin fara badan oo saamaynaya dadka iyo duunyada intaba waxaad ogtihiin dagaal hadduu dhaco soomaalidu waxay tidhahdaa dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho saasaa la dhihi jiray sooma dagaal hadduu dhaco horta dadku way ku dhibtoodaan oo waa la qaxaa waa meesha u yare haddii kale naf baa ku dhimato mid baa ku dhaawacmo dad baa lagu qafaashaa kow xanti ayaa ku burburto xayawaanaadka iyo xoolaha maxay kala kulmaan dhibaatay kala kulmaan dadkii isdhex degana xoolihii xagga markii barwaaqo noqoto u wada u wada guuri jiray dagaal hadduu dhaco maxaa dhacahaya in xagga iyo xagga baloo dhaqaaqi waayo qolo kasta la yidhahdo xagga iyo xagga hala kala carar maxaa imaanaya marka xoolihii in maxay ahayto ay ee, calafkii ay ka fogaadaan oo gaajo xoolo ay timaado biyihii ay waayaan oo goobihii biyaha laga helaya hadduu dagaal ka dhaco waxaa weeye ee, qaar ay dhumaan oo la raadsan waayo meelihii maxay ahayto laga heli lahaa iyo laga doonan waayo waxaad wara- wada aragtan waay sooma dagaalkaanaba hadda nugu fulan bay cabri iyo cido iyo waane iyo ninkii ilaahi subxaana wa tacaala qalbigiisa khayr la doonay intii hadda dhacdooyinka haddaa nugu filan waani nooga filan inta dhib lagala kulmay hadday qax tahay hadday dil tahay hadday dhaawac tahay haddii ay tahay xoolo maxay ahayto ku lumay kuwo maxay ahayto daaq ku waayey kuwo biila-aan ay ku gashay iyo intii dhibaato iyo dabadaabo meesha ka dhacaysay intaasoo dhibaataa maxaa soo afjari kara alla ka cabsiga aan isfarayno inay dhabnaga noqoto dadka farayana ay dhab ka noqoto inta la farahayana ay dhab ka noqoto markaasunbaa guulaysanaynaa guushayna adduunyada guushayna aakhir meesha ku xidhantah ina akramakum cinda allahi atqaakum marka waxaan isu dardaarmay marka ugu horreyso allah subxaana wa tacaala inaan ka cabsano marka labaad gogashaan maanta la fadhiyo waxaan u malaynayaa xilligii ugu horreysay oo gogashaan la fadiyey waxaa weeye hadda ramadaan way soo maha kii saddexaadaan ku jirnaa maantana marxalad baan taagannahay weli waxbaa noo dhamman tallaabooyin yaraa noo dhamman biidn illahi tacaala laakiin guul badan baan xaqiijinay dhibaatooyinkii culaysyadii jiray markii loo fiiriyo guul badan ayaan xaqiijinay allahu akbar allahu akbar waxaan rajaynaynaa inta noo dhammanna ilaahay subxaana wa tacaala inuu noo fududeeyo aan dhammaystirno insha allahu tacaala waa haddii aan daacad u noqonno labada reerba ay daacad u noqdaan oo nin kasta si kal iyo laab ah oo qalbigiisa ka soo go'day wuu u qaabalo waxaan rabaa marka labada beeloodba heshiiskan iyo maxay ahayd wadiidaan hadda lala kala wareegay iyo inta noo dhamman dhammaystirkooda waxaa lafdhabar u ah hoggaanka dhaqanka labada beelood iyo labada beelood iyo walaayada iyo degmadeeda oo isgarabsanay haddii aan kala dhacno aan kala harno wax qabsoomaya ma jiraan maalinkii walaayada ay taagan tahay oo shaqada ay u taagan tahay haddii qabaa'ilka la waayo maalinkii qabaa'ilka ay u taagan yihiinna maamulka la waayo maxaa isqabanaya waxba isma qaban karaan macna waxaan rabnaa marka qadiyaddaani mar waxay naga ahayd in xal kale aan lahayn oo ciidan meesha loo diro oo ciidan lagu xalliyo hadda alxamdulilah labada beelood nin qori haysta oo u ooman walaalkiisa inuu dilo ma jiro dhibaatadii aan soo marnay haddaan dib ugu fikirno nin walba wuxuu isleeyahay meesha laisku dili jiray intaad ka fogaato amar buulu fulay xagga ka martaa ama maxay ahayto laaga iyo aad ka sii fogaataa meesha sooma jazaakum allahu khayran waxaan rabnaa labada beeloodba intaasi inay waana nooga filnaato runtii dembi weyn oo la galay waaye ilaahayna loo laabto subxaana wa tacaala ilaahay loo toobadkeeno tabaaraka wa tacaala heshiiskii waxaan kala qaadanaynana ay noqoto wax xaqiiqi iyo dhab ku salaysan raggaani barri way laaban doonaan meeshan waa laga tegayaaye dadkii gadaal jiray oo deegaamada laga soo tagay warsugayaal waay warsugayaal waa taqaanaa sooma yaa idaacadahooda shadan warsugayaal waay maxaa lasoo qaatay dhulkii maxaa laga dhahay warihii maxaa laga dhahay halkaan maxaa laga dhahay ya ilan diidi moogtahay lacagtaaba la wadaay waa la hogeynaya waa dhab yartay taas laakiin wax kalaa la sugaya ninkaas waxbaa ku guuxahay meel fulaan maxaa laga dhahay tan maxaa laga dhahay meeshan war baa la akhriyay hadda war ka duwan haddii meesha dadka loo sheega ka warran haddii ayla ay dhahdo gaaljecel meeshan ha laga qaxiyo oo waddanka ha laga saaraa la dhahay oo been ah aan meeshaan ka jirin ama gaaljecel ay yidhaahdaan meel fulaan gaaljecel meel fulaan kusoo halkaasaad gaaraysaana la dhahay oo waxba ka jirin waa dulmi mararka qaar dhaco oo ummadda la isugu diro waa dadka markii loo laabto loo tago ha loo sheego xaqiiqdii meeshan iyo heshiiskii wuxuu ahaa intaana waa lasoo kala qaatay intaana waa ay dhamman tahay soo intaas ma ah wakhtiga la madlayna waa wakhtiga intaa la eg warqadahana waa waa haysataan saa falaayo marka waxaan ku dardaarmaya ikhwaani fillaah waxaan u fadhino dadkii matalayay oo waajibka ugu horreeya ku duldhacayay hadduu dhabdhaco loo soo xidhaayay mas-uuliyadda qaadayay haddii diye iyo mag la xukumana dhabarka laga saarayay oo maxay ahayd haddii la isu xidhaayay haddii iyo dad loo daraayaba la shaqo gelinayo waa raggan odayaasha ahoo meesha fadhiya waa khiyaartan kale waa awliyaa u dame maalinkii ligiddi say u cilqabeen maanta xaqooda heleen macna wax la isla soo maray iyo dhabkii iyo warkama hayaan macna maxay u soo daahday unbay ka ahay ayag soo saas ma dhabka iyo culayska meeshaan lagala kulmayo waad aragteen nin kastoo xaq maxay ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala uu xarimay galana intaa ka badan waa maraya marka in la waantoobo tan ay noo noqoto maxay ahayd oo wax lagu waantoobo oo lagu wacdismo ilaahayna aan u toobadgtano insha allahu tacaala waxaan kaloo kusii daraya ballan baan dhagnay ballantan waxaan rabnaa walaayada iyo labada qabiil iyo qismiga intaba inaan ka soo wada dhalaalno culayska ugu badan xaggiinu soo jira afar baloodaa la ballamiyey soo maah afar balood maxaa loo ballamiyay hadda culays baa jira abaari iyo culays baa jira waa dareemaysaan waxaa lagu taliyey marka abaarta ilaahay subxaana wa tacaala ha naga saaro insha allahu tacaala mar dhow roobaan rajaynaynaa wakhtigaana in laga gudbo kulaylkii oo abaarta ay jirto kow mawsimkii la gaaro dalagii laba abuurtana xilli lagu nafcin karo oo la gadan karo in la gaaro ninkii xoolo haystana xoolihiis wakhti ay u gadmi karaan inuu gaaro intaa afarta balood waynu ku fulantahay soo maha yaa wakhtigaas haddii la gaaro insha allahu tacaala waxaan rabnaa ka horna dee kolley wakhtiyo badan baaba la marayaaba macnaha jiilaalka haddii uu naga dhammaado oo xilligii qof kasta wax gadan karay ay gaarto waa la soo mutaabacaynaya haye maxaad haysaa ugaasow wixii lagu lahaa konton iyo ziyaada kugu dhammanayd adna siddeed iyo toban baa kugu dhammanaa maxaad haysaa haggay wax maraahayaan dadkan xaqoodii u dhamman waa ay sugayaan macnaha laguma kala tegin waxaa weeye waxaan rabnaa ballantaas in laga soo dhalaalo jazaakum allahu khayran raggiida shaqada markii hore lahaa qismiga iyo odayaasha iyo intan anagana kormeer iyo moogtahay gadagashaan iska lahayn laakiin inta badan waxay ku duldhacaysay odayaasha iyo qismiga ka dhexaysay waxaa weeye dhammaantiin waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum inta dhammanna aan isla dhammaystirno aan ka wada baxno shaqaaqadan iyo howshan iyo aan ka wada baxno baaraka allahu fiikum ilahi waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala khaatimo wanaagsan inuu noogu gebagabeeyo jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum niyadana ha la wanaajiyo qalbiga khayr ha loo sheego jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseenaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiinsoo tarjunnay waana xalqadii tobnaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يبين لنا allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay isagoo noo caddaynaya run ahaanshaha iyo jaceylka uu addoonka u qabo rabbigiisa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم haddaba kulankan waxaan uga hadli doonnaa haddii alla idmo muhiimadda ku dhaqanka sunnaha maalinlaha ah waxaana jira sunnayaal badan oo maalinla ah balse dad badan ay iska dayaceen oo aysan danka gelin shaki kuma jiro in mid ka mid ah sababaha lagu helo jaceylka allaah ay tahay in addoonku uu raaco oo uu ku daydo rasuulka sala allahu calayhi wasalam derajada allaah agtiisana waxay ku xidhan tahay sida aad u dabaqdo sunnahan mar kasta oo aad si dhab ah ugu dhaqanto sunnada waxaa sii kordhaya derajadaada iyo qiimahaaga allaah agtiisa sunnuhu waa nuucyo kala duwan waxaa jira sunnayaal ficil ah iyo kuwo hadal ah qofku waa inuu ku dadaalaa kudhaqanka sunnahaasi si noloshiisa uu dhan uu uga ekaado kuna dhisnaato sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha layaabka leh waa in dadka qaarkood haddii lagu yidhaahdo qofkii ku dhaqma hal sunno waxaa la siin doonaa lacag waxaad arkaysaa dadka oo si weyn ugu dadaalaya fulinta sunnadaasi maxaa yeelay qiimaha lacagta diinaarka iyo dahabka ayaa qalbiyadooda ku weyn laakiin qiimaha xasanaadku sidaas ugama muuqdaan qalbiyadooda laa xawla walaa quwata ilaa billaah tusaale ahaan sunnada cadayga imise jeer ayuu muslimku maalin iyo habeen gudahood u baahan yahay inuu cadisto nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka uu gurigiisa galo waxa ugu horeeya uu bilaabi jiray waxa uu ahaa cadayga sidaa ayuu ku yimid xadiis ku sugan saxiixulmuslim oo ay warisay caaisha radia allahu canha haddaba waxaad dukataa shan salaadood taas micnaheedu shan jeer ayaad isticmaali kartaa sidoo kale qofka gurigiisa ayuu soo galaa maalin iyo habeenkii dhowr jeer mar kasta uu masjidka ka soo noqdo amba uu meel kale ka yimaado oo uu guriga galo waa fursad kale oo uu cadaygu ku isticmaalo waxaa intaa dheer markii uu hurdada ka soo tooso waxa ugu horeeya ee la sameeyo waa cadayga rasuulku sala allahu calayhi wasalam haddii habeenkii hurdada uu ka soo tooso wuxuu afkiisa ku nadiifin jiray cadayga sidoo kale sunnada maalinlaha ah ee la dayacay waxaa ka mid ah habka kabaha loo xirto waxaad arkaysaa dad badan oo kabaha ku bilaabaya bidixda marka ay xidhanayaan kuna bilaabaya midigta marka ay bixinayaan halka sunnadu ay tahay in marka la xidhanayo laga bilaabo midigta marka la bixinayana lagu bilaabo bidixda fiiri inta jeer ee qofka maalin iyo habeen kabaha uu xirto marka uu guriga ka baxayo marka uu masjidka aadayo amba uu ka soo baxayo iyo xaalado kale oo badan dhammaan waa fursado lagu dabaqi karo sunnadan in lagu bilaabo midigta marka la xirayo laguna bilaabo bidixda marka la bixinayo sidoo kale fiiri sunnada hurdada ka hor meeqa sunno ayaa ku jirta aad bay u badan yihiin waxaa ka mid ah in qofka isagoo dahaaro qaba uu jiifto dhinaciisa midog uu u jiifto akhriyo aayatulkursi sidoo kalena uu akhriyo suuradda alkaafiruun labada aayad ee ugu dambaysa suuratulbaqara iyo sidoo kale mucawadateynka isagoo dhammaan jidhkiisa ku masaxaya iyo sunnooyin kale oo fara badan sidoo kale waxaa sunnooyinkaas ka mid ah sunnada marka la cunayo cuntada in bisinka lagu bilaabo marka la dhammeeyana la dhaho alxamdulilaah sidoo kalena lagu cuno gacanta midig sidoo kale waxaa sunnooyinkaas ka mid ah in qofku markii uu la kulmo dadka oo uu dhaho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kalena wejiga uu furfuro oo u dhoola caddeeyo dhammaan waxyaabahaasi waa sunno sidoo kale sunnooyinkaas waxaa ka mid ah salaadda barqada qiyaamuleylka iyo sidoo kale sunnooyin kala dukado salaadda faradka ah kadib haddii aan isku dayno in aan ka hadalnana aanan soo koobi karin marka walaalayaal waa in qofka muslimka ah muhiimad gaar ah uu siiyaa noloshiisa in uu dabaqo sunnooyinka rasuulka sala allahu calayhi wasallam arrintaasina waxay ina tusaysaa jaceylka uu qofka uu qabo rasuulka allah sala allahu calayhi wasallam nebigu sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi kullu ummatii yadkhuluuna aljanata ila man abaa فاستغرب الصحابة هل هناك إنسان عاقل يأبى دخول الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مغرورة صدقاتها وحسابها مغرورة صدقاتها
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى